bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaha deh dalsan magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa ifajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo axaday sii bixeyso taariikhdan waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha sideed ee agosto sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaha daha dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkana aad ku dhegaysan doontaan hadduu eeba raalli ka noqdan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markaas waxa uu magacaabay ergeyga ah markaas u qaabilsanaan doona arrimaha bariga afrika waxa uuna markaas u magacaabay in shaqsi hore xeelal kala duwan ugu soo qabtay dowladda federaalk ee soomaaliya waa kuma shaqsigaas loo magacaabay caawa barnaamijka wareegga ayaan kugu soo baahin doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa ayaa waxa uu markaas sheegay in la bilaabi doono markaas xafiisyada laga ilaaliyo musuq maasuq iyo in markaas la dardargelin doono howlaha loogu hortegayo dab kulan maanta ka dhaca magaalada muqdisho uu ka qayb galay arrintaas uga hadlay caawa ayaan idiin soo gudbi doonaa waxaa kaloo maqli doontaa in ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka qayb galay munaasabad lagu taageriya xukuumaddu ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mid ah bulshada caasimadda ee magaalada muqdisho hadal uu jeeday wasaare xamse cabdi barre ayaan soo gudbi doonaa iyo qaar ka tirsan gulihisa wasiirada oo munaasabadaas ka qayb galay oona qayb ka yahay mukhtaar roobo abuu mansuur oo ka hadlay arrimo dhowr ah waxyaabaha uu ka yidhi arrintii xarigiisa iyo sidoo kalente dagaaladii inta ay socdeen u dhexeeyey mucaaradkii iyo dowladdii wakhtiga ay jirtay iyo markaa golihii la magac baxay badbaado qaran caawa ayaad dhegeysan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona maamulka somalilan weli waxaa qoorta iskugu jira mucaaradka iyo sidoo kalente xukuumadda oo weli isku marla arrimaha doorashooyinka gudoomiyaha xisbiga wadani ee somalilan ayaa ka jawaabay dhallo ugu yimid madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi shir jaraad uu qabtay ayuu ku faahfaahinaya qodobada ay markaas uu ugu jawaabay dhanka kalena xildhibaanada muxaafadka ee golaha wakiilada somalilan ayaa dhankooda difaacay eedeymaha loo jeediyay madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi caawo ayaad dhegeysan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka aha shirka golaha wasiirada maamulka hirshabelle waxaa looga hadlayay dagaalada ka socda deegaanka ka tirsan gobolka hiiraan faahfaahinno dheeraada ayaan kaga henaa shirkaas qodobadaas ayuu soo kordha caawa ayaad maqli doontaan saaxiibayaal cabdihaab cabduqaadir ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
dhegeysanayaan hawdan kale ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelaynaa waxaanu ku bilaabaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabi sameeyey wuxuuna markaas magacaabay ergeyga gaarka ee u qaabilsan dal- daladda bulshada bariga afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dardargelinaya qorshaha ka mid noqoshada daladda bulshada bariga afrika ayaa u magacaabay ergeyga gaar waa ergey gaar ah oo u qaabilsan arrimahaas ee mudane cabdisalaan cumar adliye xasan ayaa tilmaamay in ergeyga gaarka ee loogu fadhiyo sidii uu uga mirdhalin lahaa da- dadaalada ay dowladda soomaaliya ay ku bixinayso howlaha ku biiridda daladda bulshada bariga afrika si dadka soomaaliyeed ay u soo bandhigaan buu yidhi fursadaha ganacsi dhaqaale bulsho ay ku tilmaaman yihiin iyo doorka xoogan ay ka qaadan karaan horumarka daladdan iyo saamaynta ay ku leeyihiin guud ahaanba gobolka cabdisalaan cumar hadliye ayaa khibrad aqoon iyo xirfad wanaagsan u leh arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga taas oo u sahlaysa baa layidhi in uu xaqiijiyo dhiigsiga dowladda soomaaliya ee ku aadan ka mid noqoshada daladda bulshada bariga afrika cabdir cabdisalaan oo horey usoo hogaamiyey eeda kala duwan oo wadani ah iyo kuwa caalami ah ayaa soo noqday wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo gudoomiyaha bankiga dhexe ee dalka afhayeenka madaxtooyada ee soomaaliya cabdikariin cali kaar ayaa markaasi eh, faahfaahiyey magacaabista madaxweyne xasan sheekh iyo ergeygaas isagoona markaasi la wadaagay bulshada soomaaliyeed
bismi illaahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dardar gelinaya qorshaha ka mid noqoshada daladda bulshada bariga afrika ayaa u magacaabay ergey gaar ah oo u qaabilsan arrimahaas mudane cabdisalaan cumar hadliye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in ergeyga gaarka ah laga sugayo sidii uu uga mari- midho dhalin lahaa dadaalka ay dowladda soomaaliya ugu jirto ololaha kubiiridda dalladda bulshada bariga afrika si dadka soomaaliyeed ay uga faa'iidaystaan fursadaha ganacsi dhaqaale iyo kuwa bulsho ay ku tilmaaman yihiin iyo doorka xooggan ee ay ka qaadan karaan horumarka dalladan iyo saamaynta ay guud ee ay ku leeyihiin gobolka cabdisalaan cumar hadliye ayaa khibrad aqoon iyo xirfad wanaagsan u leh arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah taasoo u sahli doonta inuu ka midho dhaliyo hiigsiga dowladda soomaaliya ee ku aadan ka mid noqoshaha dallada bulshada bariga afrika wasiir cabdisalaan oo hore usoo hogaamiyey hay-ado kala duwan oo wadani iyo kuwo caalami ah ayaa soo noqday wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumaddii hore ee federaalka soomaaliya iyo gudoomiyii hore ee bankiga dhexe ee soomaaliya sidaas si daraaddeed madaxweynaha oo ku kalsoon kartida khibradda iyo aqoonta mudane hadliye ayaa alle uga baryey inuu xilka u fududeeyo waad mahadsantihiin
afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar ayuu kaasi ahaa dhinaca kalena haddii aan eegno shirka golaha wasiirada maamul goboleed hirshabelle oo looga hadlayay dagaalada ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa markaasi ka qaybgalay madaxweynaha maamulka hirshabelle oo shir gudoominayay iyo golaha wasiirada markaasi maamul goboleedka hirshabelle shirka oo arrimo dhowr oo markaa dagaalada qeyb kiina looga hadlayay arrimo kale oo ku saabsan horumarada deegaanada maamulka hirshabelle ayaa markuu soo laaday waxaa markaa ka warbixiyey wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedka hirshabelle cumar maxamed soomane
bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha agosto sannadka laba kun labaiyo labaatanka madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa maanta guddoomiyey shirka golaha wasiirada oo ka qabsoomay caasimadda dowladda hirshabeelle ee magaalada jowhar qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkan diiradda lagu saaray muddadii uu soconayay waxaa ka mid ahaa warbixinno looga dhegaystay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda beeraha iyo wasaaradda amniga gudaha ee dowladda hirshabeelle madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa wasaaradda amniga gudaha dowladda hirshabeelle waxa uu ka dhegaystay warbixin baaxad weyn oo ku saabsan xaaladda amniga guud ahaan deegaanada hirshabeelle waxaana nuxurka qodobadii ugu muhiimsanaa ee madaxweynuhu wasaaradda amniga uu ka dhegaystay ka mid ahaa tallaabooyinka howlgallada dib loogu xoreynaya ee ka soconaya meelo ka mida gobolka hiiraan gaar ahaan degmooyinka matabaan iyo maxaas oo maalmihii ugu dambeeyey xaalado amni darre ay ka jireen halkaasoo ciidamada dowladda hirshabeelle iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ay guulo wax ku oola ka soo hooyeen afariylabaatankii saac ee lasoo dhaafay madaxweynaha waxa uu ku booriyey xubnaha wasaaradda amniga gudaha in ay sii laba jibaaraan howlgallada baaxadda leh ee lagu xaqiijinayo adkaynta amniga guud ahaan deegaanada hirshabeelle iyo xuduudaha dowladda hirshabeelle qodobadii kale ee maanta looga hadlay shirkan uu madaxweynaha dowladda hirshabeelle ee shir guddoominayay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha waxa uu warbixin ka dhigaystay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hirshabeelle waxaana qodobadii ay wasaaradda soo gudbisay ka mid ahaa dhismaha golayaasha deegaanka oo madaxweynaha uu ku booriyey xubnaha wasaaradda arrimaha gudaha in dhowaan ay dardargeliyaan iyadoo wasaaraddu ay sheegtay in dhowaan ay bilaabi doonto dhismayaasha golaha deegaanka ah ee guud ahaan degmooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle qodobadaasina ay ka mid ahaayeen wixii ugu muhiimsanaa ee madaxweynaha dowladda hirshabeelle uu ka dhagaystay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hirshabeelle wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa qayb ka ahayd maanta wasaaradihii ka soo qaybgalay shirkan ee madaxweynuhu iyo xubnihii golaha wasiirada ay warbixinadu ka dhagaysteen wasaaraddu waxa ay soo gudbisay warbixinno iyo shaqooyinka xilligan socda oo ay gacanta ku hayso wasaaradda beeraha waxaana qayb ka ah in lagu hagaajinayo lagu horumarinayo kanaalada biyaha ee guud ahaan deegaanada hirshabeelle waxaana wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle ay sidoo kale sheegtay inay waddo qorshe lagu horumarinayo beerista bariiska iyo dalagyada kala duwan ee shacabka iyo beeralayda ku nool deegaanada hirshabeelle ay si weyn u beertaan madaxweynaha dowladda hirshabeelle waxa uu aad u bogaadiyey xubnaha golaha wasiirada waxaana uu kula dardaarmay inay dardargeliyaan shaqooyinka cusub ee horyaalla shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee madaxweyne cali cabdulaahi xuseen guudlaawe uu hogaamiyo tan iyo markii uu soo magacaabay xukuumadda cusub ee dhowaan warqaddii ka soo baxday xafiiskiisa uu ku soo magacaabay bahda warbaahinta aad waa mahadsantihiin
gabii hore ee barnaamijka horeega ayaad weli dhegeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliyeed nagala socotaan saaxiib yaal markaana haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka qayb galay munaasabad lagu taageerayay xukuumadda ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mid a bulshada caasimadda ee magaalada muqdisho ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxaa kulankaas oo kale ka qayb galay wasiiradda xukuumaddiisa oo markaas si weyn uga hadlay kulankaas intuu socday wasaaraha waxgaradka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee munaasabadda hadalka ka jeediya ayaa tilmaamay in sababta ay madashan u qabteen iyo sida ay u qanacsan yihiin xukuumadda cusub si loo sii ambaqaado baaleeriyay dadaalada ku aadan horumarka dalka wasaare ayaana ugu mahadceliyey dadweynihii soo qabanqaabiyey munaasabadda wuxuuna xusay in xukuumaddiisa ay dadaalkeeda iskugu geen doonto sidii bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan loo gaarsiin lahaa adeega dowladda
maanta dalkeenna waxaa horyaalla arrimo muhiim ah oo ay tahay inaan si wada jir ah si wada jir ah dhammaanteen inaan u adress garayno arrinta koowaad ayna hortaageen maanta ee aan raba inaan laba kelimo ka dhaho waa arrinta abaaraha waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan inaan la hadlo maanta oon idhaahdo waddankeenna waxaa la sheegay oo hay-adaha arrimahaas u xilsaaran oo dhan ay qoreen hal milyan oo qof oo soomaaliya ayay abaartan barakicisay oo qaxooti ah waddankooda ku ah ama barakacayaal ku ah hal milyan oo qof waad garan kartaan hal milyan oo qof oo guryahoodii ka soo baxay oo barakacayaal ah oo qoraxda iyo kulaylka jira waddankeenna maanta barakacayaal ku ah oon biyo haysan oon baad haysan duruufta ay ku nool yihiin waad garan kartaan shalay waxaan xilwareejin u samaynayay wasaaradda waxbarashada waxay noo sheegeen saddex milyan oo carruur soomaaliyeed ah oo xilligii waxbarashada gaadhay oo bannaanka ka joogta waxbarashada inay joogaan marka waxaad garan kartaa saddex milyan oo bannaanka jooga oo inay waxbartaan ay ahayd waxay noqon doonaan dhowaan adigu isweydii hal milyan oo ilaahay uu subxaanahu wa tacaala ka sokow aan cid u maqan jirin oo baahi iyo oon la ilxunna bal adigu isweydii dadkaas waxay inooga baahan yihiin bal horta marka koowaad in aan u ducayno haddaan soomaali nahayna aan ilaahay u laabanno oon ilaahay u toobad keenno si uu ilaahay uu roob inoo siiyo faqultu اstaqfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil الsamaaءa calaykum midraara haddii aan toobad keenno ilaahay wuxuu inoo sheegayaa walow ana ahla اlqura aamanuu waاtaqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaa'i waalard marka ilaahay wuxuu inoo sheegayaa haddaan toobad keenno in abaartaasi ay harayso oo roob imaanayo oo la dhargayo la barwaaqoobayo sidaa darteed wuxuu ma adka waa wax tooban ku xidhan marka aan toobad keenna dad muslimiina nahay taa waan u baahannahay ayaga inaan dadkaas u ducaynana waan u baahannahay waxaa kaloon u baahannahay halkan maanta waxaa jooga beelweynta sharafta leh ee mudilood baa dadkan isugu yeedhay soomaaliyeed inay intan oo dadaala sameeyaan waxay muujinaysaa karaamadooda iyo sharaftooda iyo deeqsinimadooda ayay muujinaysaa dadka soomaaliyeed bay sambal ka yihiin dadka soomaaliyeed waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid a deeqsinimo mar haddaynu deeqsiyiinna halkaa milyan toban milyan dhowr iyo toban milyan baa laynuu qiyaasaa kolba qofba wuxuu sheegaba waa horaa tiro saxa inoogu dambaysay halkaa milyan waan quudin karnaaye uma baahnaa inay gacmo dadka lagu horsadaane aan u gurban oo waxa aan haysanaa wax kasi oo dadka muslimiinta ah ilaahay wayucimuuna acaama calaa xubbihi bilaahi yidhi oo dadka muslimiinta ah xoolahay bixiyaane aan xoolaha bixinno walaalayaal dhaqankeenna soomaaligaana way ka mid tahay ee wanaagsan marka kaa aan xoojinno deeqsinimada ah oo aan dadkeenna wax u tarno halkaa milyan alla ka sokow innaga inay sugayaan fariintaasi gaara waxaan ugu dirayaa ganacsatada soomaaliyeed culimada sharafta leh ee soomaaliyeed oo ayagu ah dadka khayrka dadka ku hogaamiya si saxa diinta ugu baraa ee ugu sheega inay masaajidda iyo jimcooyinka inay dadka baraarujiyaan oo ay ku baraarujiyaan dadka in la caawiyo ayaan ka codsanayaa waxaan si gaara ayagana uga codsanayaa oo meel aysan ayagu u dhaqaaqinba hadda ka hor dadka soomaaliyeed ayna guulo badan ka gaarin gabdhaha soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed intaba inay gurmadaan oo si dhab ah dadkaas aan isugu dayno inaan wax u qabanno waxaa kaloon halkan fariin uga dirayaa qurba joogta soomaaliyeed meel kastay joogaan wax badan ba ay badbaadiyeen wax badan bay runtii soo dadaaleen waxaan ka codsanaynaa inay ogaadaan maantana dadkeennu hal milyan oo ka mid ihi inay duruuftaa ku nool yihiin sidaa darteed inay dadaalaan xadiis baa jira nabiga calayhi salatu salaam laga wariyey oo uu leeyahay ma rumaynin ilaahay qof isagoo dharagsan waagu u baryey qofka jaarkiisa ana ee ku dhowna uu baahan yahay isagoo og weliba isagoo og adigoo og inay kan dariskaagii uu baahi la ilxun yahay uusan xalay la seexan inaad adigu iska dharagtaa diinteennu ma ogolaa marka waxaan u baahannahay dhaqankeennuna ma ogolaa oo soomaali haddaan nahay dhaqankeennu ma yeelayo waxaan u baahannahay marka arrintaa walaalayaal inaan wax ka qabano intaa abaarahan uga gudbayaa qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo waxaa weeye oo dhibaatada ugu weyn ee ina waajahsan ka mid a waa amniga qof kastaoo soomaaliya haddii la weydiiyo o la yidhahdo maxaa kuu daran dhibaatada ugu weyn ee ku haysata maxay tahay amniguudhi amni baa haysta horeyna waa loo sheegay oo waxaa la yidhi rag gobashii waa amni waa nabadgelyo qofku wax kastuu haysto si kastuu u nool yahay hadduusan mar nabadgelyo haysanin nolosha uma dhadhanto nolol kharaar buu ku nool yahay sidaa darteed magaalada muqdisho amnigeedu bal meelaha kale hasugu nimaadne intay askari qori wata u baahan tahay waxaa ka badan intay gabadh u baahan tahay sidee u ahay taas gabadha guriga joogta waxaan uga baahannahay askarigu dee qoriguu wataa waxaaba laga yaaba hadduu maanta o dhan magaalada dhex socdo inuusan cadowba arag laakiin cadowgu gurigu ku jiraa guriga ma gelayo guriga gabadh baa la joogta ninkan waxaan rabnaa inay gabadha guriga ka saarto ilaa la gaaro inay gabdhaha soomaaliyeed cadowga guryahooda ka saaraan nabad lama helaayo dadka soomaaliyeed way way og yihiin cadowga guryaha inuu ku jiro way og yihiin marka guryaha ka soo saara haddaad guriga waa kuu ku jiraa aada dhahdo guriga wuu ku jiraa haddaad dhahdo waa laga soo saaray dowladdu way ka soo saaraysaa laakiin dee gurigaaga xurmad buu leeyahay adoo sharaf laa dhex degan cadow kuu dhex jiifa adun baa og askariga marka baahida aan u qabno waxaan uga baahi badannahay gabadh soomaaliyeed oo qiimale oo iimaan leh oo waddan rabta oo dal jecel oo dhahda cadowgii halkan uu ku jiraa marka waa in taas horta aan ka shaqeyno waxaan u baahannahay cadow in loo loo midoobo maahaane aan cidno keligeed waxba ka qabanayn baa jira sidaa darteed waa inaan u midownaa culimmadu waa inay hadlaan oo ay bulshada la hadlaan ganacsatadu waa inay diyaargaroobaan oo cadow waa in iska qabto loo diyaargaroobo gabdhaha soomaaliyeed ee sharafta leh waa in ay diyaargaroobaan oy dagaal u diyaargaroobaan dalka si loo xorayn lahaa ay u diyaargaroobaan dhallinyaradu waa inay diyaargarowdo askariga soomaaliga ah ee dagaalamaya waa inuu ogaado inuu haysto taageero inuu haysto bulshadiisa ka haysto waxaan rabnaa garsoorka in isbeddel lagu sameeyo dhaqaalaha in isbeddel lagu sameeyo maamulka isbeddel lagu sameeyo ma aha dadka hadduu systemka xun yahay systemka in la toosiyo haddii qofka uu yahay qofka waxaleynayana qof ka fiican oo walaalkiisa oo ahalkiisa la keenaya saa darteed waa inuusan helin qofka wax khaldaya ama amniga ha ku dheelo ama dhaqaalaha ha ku dheelo ama dhaqanka ha ku dheelo qofka dowladdu ay u aragto inuusan qofkan meeshan ku habboonayn waa la bedelayaa marka la bedelo yaan la soo raacin yaan loo hiilinin yaan la garab istaagin dhaqanka soomaaliga waayahan dambe kharibnay kaasaa ka mid ah oo dowladda jileeceeda uu keenay marka waxaan rajaynayaa dowladnimada saasay inoogu adkaanaysaa sidaasay ku wanaagsanaanaysaa aad iyo aad aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afargees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebooken oo ah facebook com hormud hormud g
yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldarro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisalayn iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
dhexe barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiah dalsina magaalada muqdisho aad dhegeysanaysaan akhyaarta ah haween nagala socota ay mukhtaar roobo cali abuumansuur wasiirka wasaaradda markaas wasiirka wasaaradda diinta waa qaabta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta ka qaybgelaya munaasabad lagu taageeraya xukuumadda wasaare xamse cabdi barre uu ka mid yahay ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin arrinta badbaado qaran oo uu sheegay in magacaabista ama markaa magaca badbaado qaran ay ku dhawaaqeen xubnihii mucaaradka wakhtigaa joogay ee dowladdii ay hore ee madaxweynaha cabdullahi farmaajo hogaamin ay ka soo horjeedeen uu sheegay in dalka ay badbaadiyeen sidoo kalena ay badbaadiyeen asiga intii uu xabsiga ku jiray dagaaladii dhacaya ayuu sheegay ama uu ka hadlay in markaasi xubno ka tirsan ciidamada nabad sugidda qaranka soomaaliya niisa ee xilligaa uu sheegay in markaa ay laba madaxweyne ay kala doorsiiyeen waa madaxweynihii hore ee ee dalka shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha iminka talada haday xilligaas uu ahaa xubnaha markaa mucaaradka hogaaminiya xasan sheekh maxmuud waxa uu markaa ku kaftamay in markaa labada dhinacba ay yihiin dad markaa hal meel ka soo horjeeda inkastoo siyaasad ahaanna ay kala duwan yihiin xilligan la joogo haddaba kan mukhtaar roog waa calaa mansuur wasiirka diinta waqaabta xukuumadda soomaaliya oo munaasabadaasi arrimo badan ugu faahfaahiyey
dhammaan ummadda soomaaliyeed ee meesha ay fadhido ra-iisul wasaaraaga ra-iisul wasaaraha xamza iyo dhammaan madaxda kale ee meesha joogto beelweynta mudulooda ee gogashaan sharafta leh dhigtay waxaan leeyahay insha allahu tacaalaa ee dhammaantiina waad ku mahadsan tihiin anigu maanta waxaan dhihi karaa labada dhinacba waan ka tirsanahay oo beelweynta dhigtay gogasha anigu xamar xaafaddan iskoolkan fifteen mail hoostiisa xaafaddan ayaan ku qaangaaray oo haddee beeshaan ka mid ahayba ee reer muqdishaan ahay ee tan labaadna xukuumadda lasoo dhowaynayo ayaan ka mid ahay runtii ilaahay baan u mahadinaynaa ee waxaan hubaa xukuumad sida la sheegay cododkii ugu badnaa ayaa lagu ansixiyey baa la yidhi mid kalena shaki igama jiro xukuumad ay sidan u soo dhoweynayso beesha mudulood ay gogashaan u dhigtay ee qur-aankii lagu yaqaanay iyo faatixadiina ay la daba taagan yihiin shaki ma jiro kuma jiro way guulaysanaysa insha allahu tacaala ma badinayo warkayga runtii isbeddelka meeshaan ka dhacay iyagaa waxay u ahaayeen udub dhaxaad ee badbaado qarantii ay sameeyeen soomaaliya oo dhan baa ku badbaaday dowladnimadaa ku badbaaday wadajirka maamul goboleedyadaa ku badbaaday maskiinkan maxbuuska xataa waa ku badbaaday runtii anoo meel dhowow meeshaana ku xiran ayaa galab badbaado qaran meeshaan soo gashay xabaddaa nagu soo dhowaatay qolka fadhiga aan fadhiyay dhankiisa bari bay xabaddu ku soo daadanaysay gurigan deganaa jaranjaradiisana zuug baa ku dhacay ciidan baa meesha joogay hoga khalkhala baa dhacay waxay igu dhaheen baasha hadday sii kululaato ciidankan soo socdo waa naqaanaa waxbana yeeli maayaan ee laba arrimood mid dooray igu dhaheen ma sheekh shariif aan kuu geynaa mise xashin sheekh maxamuud sheegay igu dhaheen see rabta runtii labada ninba beesha gogashaan dhigtay bay ka dhasheen runtii taas ma halmaamayo laakiin markii dambe xabadda qabowday xal baana la gaaray mid kale haddaan ku daro anoo maxbuusa oo runtii aad u dulman ayaa waxaan dhegaysanayay raadiyaan haystay saan u dhegaysan jiray maalinkii dambe wuxuu sheegay madaxweyne xasan sheekh oo xilka ku guulaystay buu yidhi marka bateriyaashaan ka siibay war kale yuu sheegaya dhab ahaan maalinkaa kadib ma dhegaysan aad baan ugu farxaynaa xukuumadda inay guulaysato xaqiiq weeye intaan hadday u ducaynayso ay daba taagan tahay xukuumaddu way guulaysanaysaa waxa laga filaa iyo waxa ka weynba ilaahay inuu ka keenaan rajaynaynaa aad baan u faraxsanahay oo runtii haddaan xabad yaroo kaftana aan ku daro waa buhubaaho hore ad ii cafiseene ii duceeye
barnaamijka ayaad degeysanaysaan dalasana aad nagala socotaan xisbiga wadani ee maamulka somalilan ayaa waxaa ah ay sheegeen in markaa aas qaran loo sameyn doono dadkii ku dhintay mudaharaad dhowaan ka dhacay deegaanka maamulka somalilan oo looga soo horjeedo xukuumadda uu hogaaminaya muuse bixi cabdi oo markaa xubnaha mucaaradka ay ku eedeynayaan in uu diidan yahay in doorashada waqtigii loogu talagalay ay ku dhacdo waxa ay sheegeen in markaasi ay muhiim ay tahay in doorashada waqtigii loogu talagalay saddex tobanka nofembar marka gaale ay halkaa ka dhacdo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani somalilan xirsi ayaa markaa shir jiraad maanta qabtay oo si kul uga hadlay arrimihii ka dhacay dhowaan mudaharaadka somalilan isaguna ka jawaabay eedamo u yimid madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi
talagalay inaan kaga hadallo arrimo dhowra way ugu horeyso ee, inaan ka warranno oo ka hadallo dhacdadii u dambeysay ee mudaharaadkii waxaan ugu horeysiinayaa inaan tacsiyo u diro dadka ku dhintay ilaahay jannadii fardowsaha geeyo aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay dadka kibirka lagu laayay ahalkoodii iyo dadkii ay ka dhintay iyo dadka reer somalilan dhammaantood waa uga tacsiyeynaynaa iyagana ilaahay ha u naxariisto dadka ku dhaawacmay iyagana sidaas si la mid ah lagu dhaawacay kibirka iyo ad- iyo adiyadda iyagoo xuquuqdooda dastuuriga u sugayso inay mudaharaad samayn karaan iyagana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu shaafiyo dadka la xidxidhay ee ku xidhan iyaguna xorriyaddoodii lagaga qaaday sharci darro oo laba boqol iyo konton tiro ku dhow naloo soo warinayo waa markii ugu horreysay ama waa tiradii ugu badnayd aan idhaahdo ee loo xidho mudaharaad waa tiradii ugu badnayd ee lagu laayo mudaharaad waa tiradii ugu badnayd ee lagu dhaawaco mudaharaad oo boqol wax ku dhow ay dhaawacan yihiin ama ka sarreeyaba toddoba qof ku dhimato ilaa iyo dowladdii siyaad barre mudaharaad weli toddoba qof ku dhimanto waa kii koowaad waxaanay muujinaysaa xukuumadda joogta sida arxandarrada ay dadka u laynayso ee ugu tacadiyeyso waxaa arkayseen maalmo dhoweyd qoraal aan soo qoray iyagoo ka hadlayoo lahaa maqaalkii aan qoray ee ka- ka hadlayey hannaanka booliska iyo ciidamada iyo raacista sharciga iyo ilaalinta muwaadiniinta oo dhammaantood ahaa yacnii fikir iyo aragti aan ku dhaliilayo sida waxu jiraan waxay markhaatigii fureen dadka sida loo leynayey ee aragteen ee markhaatigeedii maanta ay iyagu fureen tacdiyada la geystay iyo dadka la dhibay ee la garaacay ee haween iyo dhallinyaro iyo waayeel mid walba lahaa ayaa iyaguna tiro badan waxaan maanta u magacownay guddi ururisa tacdiyada dan nahay labada xisbi waanu soo saaray guddi ururisa tacdiyadii la geystay iyo xogta dhibaatada la geystay xogta dhibaatada la geystay ee aa arkayseen waxaa muujinaysay inay ku talagal ahayd in internetkii la jaray for the first time weligeed in tele- in la gooyo communicationka weligeed may dhicin waxay u muuqatay in loogu talagalay inta leyrhka loo damsado in wax la doono la sameeyo laakiin se dadka reer somalilan ee soo jeeda ayaa ka falceliyey oo qof waliba dhacdo walba duubay oo noo soo gudbiyey waa ku mahadsantihiin waana idinka sugaynaa waa ururinaynaa dhacdooyinka iyo muuqaalada caddaymaha ah ee aanu ururinayno ee tirada badan ee iska soo daba dhacaya ee qof walba isu xilqaamay ayaa insha allahu tacaala guddigu ururin doontaa waxaanay ka samayn doontaa report ama warbixin la geeyo waxa weeye hadday tahay hay-adaha xuquuq insaanka iyo hadday tahay golayaasha sharci dejinta ama golayaasha xeer dejinta ee baarlamaanka lay- dhuqdhuqna la iskaga hadhi maayo qof walba oo dhibaato geystay cadaaladdaa la horgeyn doonaa qof walba oo dhib geystay oo dadka shicibkaa aan hubaysnayn dhibaato u geystay cadaaladdaa la horgeyn doonaa waxay ahayd toogasho aan loo aaba yeelin waxaa arkayseen inan yar oo caruur oo inta gaari lagu eryaday la toogtay waxaa arkayseen haweeney ku gabanaysa kursi markii nafta la isugu keenay iyadoo leeriyo waxaa arkayseen suuqa dhexdiisa oo si aan arxa- yacni arxandarro ah rasaas isu weydaaranayso ilaa ay dishay curyaanka weeljeerkiisii ku fadhiya kursigiisa wiiljeerkaa ku fadhiya aan waxba geysan waxba galabsan ee rasaasta noolaa la beegsaday kuwa gawaadhida la jeersiiyey shalay tay ahayd markay dafirayeen ee aniga iyo musharaxa xisbiga ay gaadhiga doonayna jirsiiyaan way dhacdo burca gaadhis uu jeedha waxaan u qabnaa in loo qastay oo la jirsiiyey inanka gaadhiga uu jeedhay gaadhiga boolisku jeedhay la jirsiyey dad shiciba oo aan waxba wadan ayay ahaayeen bal haddaba u fiirsada waxay arrintuna maxay u dhacday waxay u dhacday dowladdu markii albaabada xidhatay ee doorashadii diiday ee sharcigii u hoggaansami weyday xisbiyada mucaaradku waxay ku baaqeen mudaharaad silmi ah mudaharaadkii hore waana ogeydeen qof wax shiidaya qof wax tuuraya midaan lama arag kii maalintii dhoweydna waa arkaysay halkaanu ka soo lugaynay iyo ilaa xafiiska markaanu nimi qof wax shiidaya qof wax tuuraya midna ma lahayn ilaa halkaa markaanu waddada ka soo gallay xabadda lagu bilaabay aanu soo gallay iyadoo xabadda lagu wado waxa aad u layaab leh oo qof walba oo somalilan ah qolada kartoonka ku gabanaysa ee- ee ka dhigaysa ee inay inay dal difaacayeen ee ka dhigaysa in amar ay bixiyeen la qaadan waayo oo aanu xaqba noogu lahayn inaanu inaanu qaadano waxaa lagu laayay dadka ama lagu dhaawacay hargeysa markaynu joognay laba boqoloo mitir waa xafiiskan aynu joognayo hareerihiisa waxaa la yaab leh waa xafiiskii ay yidhahdeen waanu ogolaana kan dadka lagu laayay kan dadka lagu laayay waa kii ay yidhahdeen waanu ogolaana waa ogeydeen annagu waxaanu dadka iyaga ugu baaqnay inaanu khayriyada iyo beerta xorriyadda uga khudbadayno oo kula hadalno xaq baanu u leenahay waa meeshii ilaa lix- lixdankii laga khudbadaynayay waa public place ama waa meeshii bulshada isugu imanaysa waxay yidhahdeen maya annagoo ilaalinayna dadka muwaadiniinta ay ku hamuumayaan dhiigooda ayay soo ayaanu aqbalay qoraalkay soo saareen ay yidhaahdeen xafiisyadiina ku qabsada waxaanu nidhi haddii xafiisyadii xafiisyada aanu ku qabsanayno ila annagu eh, tabliiqa ku mudaharaadi mayne dowladdaanu ku mudaharaadin xafiisyada suuqaanu ku qabsanayno halkan halkan ku mudaharaadi ba yahay Ha- waxaanu ku qabsanaynaa suuqa xafiisyadii ku yaalay xere- eh, xarunta dowladda oo xafiiska iyaga santarka ee gobolka sida kuwa kaleba gobollada u yidhaahdeen xafiiska gobolka ee ku yaala kasoo horjeedka faarax cumar go-aankaasaanu qaadanay waanu u sheegnay dadka haddana subaxii markii aanu aragnay sida xooggaa loo adeegsaday ciidamada la dhigay iyo inay doonayaan inay dadka dhiigooda bannaystaan oo laayaan ayaanu niri aan aan tagno meelaha kale waxaanu waxaanu ka bilownay total total dadkii markay isugu yimaadeen baanu soo ka- horkacna ilaa halkan waanu horkacaynay ilaa halkan markay yimaadeen lagu laayay halkanba waxaa loogu ballaminaya dadka in lagu laayo markii lalahaa halkan halkan taga malaa fogaantaa la doonayay inaan la arag waxaana u caddaynaysa taainta dadka loo damsaday ee laydhka loo damsaday ee la yidhi laaya waha u aabayeelin bal u fiirso waxay yidhaahdeen markaan nuu gudbinay qoraalka aan ka wada hadalle noo kaalaya waxaan u diray guddoomiyaha eh, Fay- faysal ee ucud iyo xa- eh, guddoomiye ku-xigeen xamarji oo ragga maanta xidhan ee bilaashka u xidhan ee iyagoo gurigoodii ka soo toosay la qabqabtay waxay ku waa markay ku leeyihiin xafiisyadaanu idin ogola waxaa ka horreysay subaxnimadii hore waan idiin imanayaa buu yidhi caddan uu ka sii daayay meeshay joogaan baan ugu tegayaa wasiirka daakhiliga manay manay dhawoobin ee kuwii u tegey wixii uu ku yidhi ayaa ayaa suurto weynay imika ka hadlayay waa haddii alla ka dhigayo waa laga xisaabtami doonaa dadka dhiigoodu hadur maaha kuwa u haysta inay hadur tahayo hadur maaha waa laga xisaabtami doonaa waanan mar labaad iyo mar saddexaadba tacsiyeynaya dadkaa dhibaatadu gaadhay madaxweynaha ayaamaha yar u hadhsan yihiin ayaa hadlay habeen dhaweydoo idinka arkaya habeenbarhkii maxaa dadku ka filaya muxuusan ku hadla waxaa dadku ka filayay inuu stateman yahayo wixii dhib uu geystay amarkiisa ku baxay ee- ee dhib- intaasoo dhib aynu soo sheegin in la geystay inuu damaanadeedii tuurta ku qaado inuu arrinta taaganna xalkeedii ku dhawaaqo laakiinse wuxuu ku dhawaaqay xiqdi ku jiray iyo cudur ku hilaa oo xirsi la yidhaahdo oo uu yidhi oo waxaynu suuqa ka maqbaqlaynay ayuunbuu ka dhabeeyey oo inay jiraan inoo sheegay waxaan leeyahay muusow hadday xiqdi ka ahaydna if iyo akhiratoona waxba kuu tari mayso hadday lexajeclo kaa tahayna waddani ku soo biir oo waddani hadalka aad ka hadlaysaa aad waddani ka hadashay hadday lexajeclo kaa tahay in waddani aniga lai doortay waddani ku soo biir waanu kugu soo dhawaynaynaa waddanina astaantaasuu leeyahay waa lagu soo kala horreeyey lama kale laha waana sida xisbiyadu yihiin waxaanan kuu sheegayaa haddii aanan maalintii kulmiye iskaga tegin oo wax kaa sugi lahaa waxay igu dhic lahayd tamaanta ku dhacday kuwa quustay ee ka- ka quustay hankoodii iyo himaladii ay kaa lahaayeen iyo kuwa ku naabnaabmay agtaada ee aan mustaqbalkoodii siyaasadeed meeluu ka xiga garanayn laakiinse ilaah baa mahad ku leh inuu isolan siiyey in xisbi loo sameeyay aan tegey kun iyo laba boqol iyo shan iyo labaatan qofba ay doortay adiguna intii ku dooratay waad garanaysaa xisbiga aad ka hadlaysaad leedahay ee xisbiga baa caynkaa noqday xisbiga kulmiye waad garanaysaa dhibtaad la soo martay dhibta uu kula soo maray iyo kacakufkii jiray waad garanaysaa sawtii shirkii lagaa qaban kari waaye laba kun iyo sideed sawdigii ku dheganaa iyadaanay weligeed dhicin in madaxweyne ku-xigeen lagaa dhigo oo siilaanyin lagugu xusay madaxweyne ku-xigeen noqoto sawdigii ku dheganaa ee shirkii u burburay sawdigii shirkii balaaza uu qirya qir istaagay xisbigu u kala jabay sawtii shirkii laba kun iyo saddexiyo tobane guddoomiyaa lagugu dooranayay khilaaf ku hadheeyey ee youtube-ka ku jirto khilaafkii iyo buuqii
dhinaca kalena xildhibaanada mu- muxaafidka ee golaha wakiilada maamulka somalilan ayaa dhankooda shir jiraayad qabtay waxayna eedamo markaasi ay ka difaaceen loo soo jeeday madaxweynaha talada haya ee muuse bihi cabdi xildhibaanadan ayaa waxa ay sheegeen in eedeymaha ka imaanaya mucaaradka yihiin oo markaasi aan waxba ka jirin oo ay isu maleegayaan waa sida hadal ku dhegay xildhibaanadan oo qudhoodu shir jiraayad qabtay kadib markii markaa guddoomiyaha xisbiga wadani kuwaasna maanta hadlay waxay ahayd mas-uuliyad mas-uuliyad darro ka timi inay buuxiyaan xisbinimo iyo bosishanka ay qaranka ka lahaayeen inay buuxiyaan waxaad dareemaysaa xisbigii waddani inuu u xiibs- inuu u xiibsiibto inuu qarankan eh, ragaadin iyo waxyeello ku soo kordhiyo haddii aynu aragno iyadoo la sheegayo ama la xusayo een, xirsi waxaa ogaataan xirse inuu yahay guddoomiyaha xisbiga waddani cirana uu ahaa guddoomiyihii hore xisbiga waddani xisbigii waddani wuxuu u qaybsamay laba wuxuu noqday in xisbi ka dhex hadlo in xirsi ka dhex hadlo iyo in laga xanqarsado taas waxay keentay inuu ayidi waayo wixii ka soo baxay kulankii wasaaradda arrimaha gudaha uga qabsoomay een, guddoomiye faysal iyo mas-uuliyiintii kale halkaa ku shirayey waxaan leeyahay culimmadu culimmadu waxay ahaayeen lafdhabartii qarankan qaybta ka ahaa ama qaybta ugu muhiimsan ka ahaa in qaranka iyaga leelmo waxaynu ognahay sheekh ibraahim sheekh madar doorkii uu ku lahaa qarandhiska waxaynu kaloo ognahay sheekh cabdulaahi sheekh cali jawhar doorkii uu ku lahaa qarandhiska maanta odhan mayno culimmadu door kamay ahayn in qarankanu halkan soo gaadho waan ka xumahay in golaha dhexdiisa lagu aflagaadeeyo culimmadii qarankanu lahaa dhammaan shacbweynaha reer somalilan waxaan u sheegayaa shirguddoonka golaha wakiilada inay ayaamahan iska soo daba saareen waraaqo baalmarsan xeer hoosaadka golaha wakiilada iyo qaabkaan u shaqayno caadiyan shirguddoonka waxaan u doorannay saddexda xubnooda shirguddoonka waxaan u doorannay in ay guddoomiyaan go'aammada uu goloweynuhu gaadho ayna meel maryaan waxaa dhacday in guddoomiye ku-xigeenka sad- ee labaad ee mudane cali xaamud uu soo saaray warqad uu kaga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda somalilan isagoo dowladna ku taageeray dowladna ku radiyey laakiinse cidda bolosiga go'aaminaysay ee ka hadlaysay waxay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweynaha iyo guud ahaan xukuumadda may ahayn in guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiiladu warqad aanu golaha wakiilada ku matelin intuu soo saaro uu dowlad gaara ku taageero isagoon cidna kala tishan isagoon golaha wax aragtiya ka weydiin ayuu warqad soo qoray laakiinse guddoomiye ku-xigeenka koowaad wuxuu baal maray in go'aanka golaha uu ku shaqeeyo sideedaba golahu fasax buu ku jiraa waxaa awood u leh inay shaqayso guddida joogtada ah hadday xitaa guddi haddii hawl degdegii ay soo korodho guddida joogtada ah ayaa xaq u leh in ay go'aammada soo saaraan oo ay yidhaahdaan sidaasaan u shaqaynaa ama waxaas qodobkaasaanu qabannaa xeerka xeer namber afar iyo toban maanta waxaa dhaqangal inoo ah xeerkii koob iyo tobankii la sameeyey baarlamaankii naga horreeyey sameeyey middaasaa dhaqangal inoo ah middaasay maxkamaddii qaraarisay in doorashadii ururada iyo xisbiyada si toos ah loo galo dabarkiina laga furo wakhtigeedana lagu qabto wakhtigeeda hadduu taagan yahay ayaa maalinta xisbiyadii hore ama xisbiyada hadda jira liisankooda ku eeg yahay lix bilood ka hor baa brosesku bilowdaa oo ururadii rabay in la diiwaan geliyana ay araajidoodii soo xaraystaan oo hawshii broseskiiyo geedisocodka bilowdaa wakhtigii baa lagu jiraa golayaashii haddaan golihii wakiilada nahay annagu intii naga beegnayd waa ka gudannay guddidii muxuu ahaa diiwaangelinta ururada waa ansixinnay xildhibaanno aan mas-uul ahayn oo aan u arkayna inay doorashooyinka caqabad ku yihiin waa diideenoo dagaal iyo gacanka hadal bay ka galeen khayro sharci ah edabdarro tii ugu weynayd iyo sumcad xumo tii ugu ballaadhnayd ee golahan ku dhacda ayaa ay ku kaceen alxamdulilaahi rabbialcaalamiin guddidaasi waa inoo muxuu ahaa ansaxday guddidii kale doorashada ee guddidii ka sarraysay komishinkii doorashooyinka shacabka jamhuuriyadda somalilan iyo qarankaniba waa ogaa wixii iyo qaabkii ay u dhaqmeen xildhibaanadii mucaaradka sheeganayay nimankii halkaa joogay mucaaradka sheeganayay qaskii iyo buuqii iyo diidmadii iyo carqaladdii ay kala hor yimaadeen waa komishinkii doorashooyinka inoo qaban lahaa hadda su-aasha meesha taalla waxa weeyaan yaa doorashadii diidan doorashooyinka in la qabto ma annaka oo guddiyadii doorashada noo qaban lahaa ansixinaynaa oo broseskii nidaamkii ku fuli lahaa garab taagan oo ansixinayna oo qaybtaydii qaadanaynaa diidan mise nimanka mucaaradka ahee markay golayaasha yimaadaan dagaalamaya ee edabdarrada ku kacaya ee geeddi socodkii doorashooyinku waa lagu jiraa ururadii waa laga qabtay erijiyadoodii badankoogii lacagtii waa shubeen broseskii waa socdaa ciddii doorasho doonaysaa ha ka qayb gasho sabab ay mudaharaato oo ay u diiddo oo ay bannaanbax khayro sharci ah u samaysaa ma jirto nimanka maanta mucaaradka ah hoggaanka xisbiyada mucaaradka hoggaanka u ah meel walba ka leh odayaal ha la soo geliyo oo dhaqan ha loo yeedho salaadiin ha loo yeedho culummo ha loo yeedho waxa ay diidan yihiin in nidaamkeenna iyo institutionskeenu shaqeeyaan waxa ay rabaan in dib loogu noqdo beelo iyo axadibeeleed iyo waxaan wadanku koob iyo sagaashankii wuxuu afar iyo sagaashankii iyo koob iyo sa- laga soo gudbay ayaa ay rabaan in dadka dalkan iyo dalkan ay dib ugu celiyaan cidin annaguna ka yeeli mayno cidina ka yeeli mayso
dahna caawa barnaamijka wareegii wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsana magaalada muqdisho qaartida geesaha waa nagintaa barnaamijkan geesinta kukulmi doona sidaasi nabadgelyo